haddaba go'aankii uu dhowaan madaxweyne farmaajo ku iclaamiyey dagaalka ka dhanka ah al-shabaab iyo qaraxyada aan kala go'a lahayn ee magaalada ka dhacaya ayaa jamaal axmed cismaan uu ka waraystay kolonel shariif xuseen roobow oo ka mid ahaa saraakiishii hore ee ciidamada soomaaliya kuna sugan muqdisho bismillahi raxmaan raxiim dagaalka oo al-shabaab iyo dowladda muddo badan uu soconayay laga soo bilaabo tan iyo waagii la asaasay ururka al-shabaab oo dowladdii sheekh shariif oo jabuuti ka imaanaysay la dagaalka ugu socdaa marna ma arkin ma istaagin dagaalka marka de dagaal waa lagu jiray awalba haddii la iclaamiy haddaan la iclaamin dagaal way ku jireen labadaas maaragtay dhinac dowladdii iyo maaragtay iyo shabaab marka dowladdii oo xasan sheekh sidoo kale markay timid waxay iclaamisay maaragtay dagaal iyo cafis haddii ay soo dhiibaan waa lasoo dhaweynayaa oo maaragtay waxaa la tababarayaa maaragtay waa shaqaaleyn waxbaa la yidhi kadib hadday soo dhiwaan waa la dagaalamaynaa xasan sheekh sidaas u yidhi tii oo xasan sheekh uu yidhi camal ay lamid tahay taanna hadda inta uu madaxweynuhu ku dhawaaqay cafiskani lixdanka beriya inay haystaan kooxda al-shabaab inay kaga soo bixi karaan lana cafinayo waxaa dhacay qaraxyo oo waxba kama haysan waxba iskama hayan bedelin howlgalladii ay kooxda al-shabaab samaynaysay oo magaalada muqdisho iyo meelo kale oo soomaaliya ka mid ay ka sameynayeen marka muxuu ka bedelayaa baa la odhan karaa marka la fiiriyo hadalka madaxweynaha howlgalladan al-shabaab ay sameynayaan hadalka madaxweynaha horta xukuumadda madaxweynaha way cusub tahay waa wiigii ugu horreeya maaragtay ay shaqayso waxaa kaloo cusub maaragtay taliyayaasha nabadsugidda iyo nabadgelyada maaragtay ciidamada kala duwan sida booliska iyo militariga iyo nabadsugidda way cusubeen ayagana kuwii hore waa laga qaaday waxaa madaxweynaha maaragtay wuu iclaamiyey laakiin sidan maaragtay arkayada daraasad dheer oo maaragtay waxaan maaragtay oo sidii barnaamij cusub oo maaragtay ay kula dagaalami lahaayeen al-shabaabnase ay kula heshiin lahaayeen in maaragtay ay fadhiistaan oo dowladdii ay fadhiisto madaxdii maaragtay nabadgelyada ay fadhiistaan oo ciddii nabadgelyada wax ka taqaana iyo maaragtay dadkii hore ah dibadii gudaha jooga ay fadhiistaan oo ay ka hadlaan arrinkaa maaragtay waddada ugu habboon maaragtay la maro kabacdi a maaragtay ayay ku habbooneed umalayn maaragtay in la iclaamiyo laakiin waa waxaad u malaysaa maaragtay xoogaa in maaragtay oo ayadoon loo diyaargaben la yidhi maarata dagaalaan maarata ku jirnaa dagaalkana sidiis waa lagula jiray awalba dagaal cusub ma ahayd laakiin waxaa muuqanaysaa in hadda howlgallada ay shabaab samaynayaan ay kordheen muddooyinkii ugu dambeeyey adiga intii dowladdan cusub ay dhalatayba waxaa dhacaya qaraxyo waaweyn oo dhibaatooyin u geysanayay dadka rayidka ee magaalada muqdisho ku dhaqan kii ugu dambeeyey maanta ayuu dhacay oo taliyaha cusub ee ciidamada xooga dalka soomaaliya ee ismiidaamin lagu qaaday inkastoo isagu ka badbaaday haddana dad kaleoo fara badan oo rayid oo meesha marayay ayaa ku dhintay marka maxaa la odhan karaa howlgalladani iyo weeraradan maxaa kordhiya baa la dhihi karaa ee al-shabaab ay geysanayaan waxa way haddii oo koox maaragtay aad la dagaalamayso adiga aada maaragtay u iclaamiso ama aad ku dhawaaqdo inaad la dagaalamayso ayagana waa kula dagaalamay macnaha saas waaye jawaab jawaabtee waxaad umalaysaa jawaabtii in maaragtay la siinaayo oo oo maaragtay madaxweynaha jawaabtii oo uu ku dhawaaqay asaga maratay dagaalkii uu ku dhawaaqay in maaragtay jawaabteeda la siinaad umalaysaa saasaa maaragtay ay u agtay arrinta marka waxa waaye sideedaba waxaa rabaa maaragtay arrimahan maaragtay arrimo muddo dheer soo socday xataa ciidamo ajnabi badana dalka lasoo geliyey wax badana maaragtay arrimahan maaragtay dagaalkan lagula jiro shabaabka wax laawa marka waxaa rabaa wadooyin cusub iyo nidaamyo cusub iyo maaragtay fikir cusub in la helo oo maaragtay dadkan lagula dhaqmo haddii oo nabad ay tahay haddii si kale ay tahay wax kasta in lagu dayaca fiican oo maaragtay oo afkaar cusub ah laakiin sidii oo laba kun iyo shan iyo tobankii iyo laba kun iyo laba iyo tobankii iyo oo loola dagaalamay loola dagaadilaya nidaamkii awal lagula dagaalamayo nidaamkaas awal waa yaqaana iyagana say maaragtay ay ula dagaalamayan waa yaqaana marka meeshaan hawl sahlan maaha marka in maaragtay dowladda daraasada weyn ay sameyta sameysaa loo baahan yahay waa tahay marka waxaad adigu aad jeclaan lahayd ama aad yani u arkaysaa in qaabka hadda loo wajahayo amniga muqdisho iyo guud ahaanba soomaaliya si ka duwan in loo wajaho oo wax cusub lala yimaado ha leanna waxa waaye meeshan waxaa ku baaba-aya ummadda soomaaliya ayaa ku baaba-ayso beeraleydii xoololeydii magaalooyinka dhan way kala xiran yihiin magaalo maanta la tegi karo maarata ma laha diyaaradaa lagu tagaa waxaa diyaarada lagu tagaa kismaayo waa baydhabo jowhar beledweyne meel kasta diyaarada lagu tagaa wad dadka reer baadiyaa maana dad nin reer magaala magaala wadooyinka ma mari kara marka waxaa waaye wixii dhan waa istaagan yihiin haddana abaara kusii darsmay iyo barakac iyo dhibaatooyin badan marka ciidamada ajnabiga lasoo buuxiyey ma may dhibaatada ma ziyaadinaya mise maarata maarata way daaqusinaha in la daraasadeeyo waay macnaha waxa waaye soomaaliya waxay leedahay maaragtay taariikh dheer ay leedahay soomaaliya dal hadda la arkay ma aha wuxuu lahaa cadow iyo saaxiib u lahaa oo wuxuu lahaa maaragtay ujeedooyin badan oo maaragtay dalka dadkaas umad ummadda soomaaliya ay leedahay jirto marka dowladihii waagi maaragtay oo hore oo dhibaatooyina dhexyaale haddii maaragtay dalka laga soo bixiyey waxaa ulaa maaragtay dhalinyarada loo sheego layihahda maarata dalkii waa dadkii oo waagi saas aan isku hayn ayaa laga soo bixiyay layihahda dhibaata weyna meeshaba ka dhalanayso kaasi wuxuu ahaa korneyl shariif xuseen robo oo ka mid ahaa saraakiishii hore ee ciidamada soomaaliya wuxuuna isagoo muqdisho ku sugan khadka telefoonka ugu warramayay wariyaha v o a jamaal axmed cismaan oo washington ku sugan laanta afka soomaaliga ee v o a d nagala socota